وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
kuma habboona nin mu'min ah ama haweenay mu'minad ah markay alle iyo rasuulkiisu arrin gooyaan inay yeeshaan talagoosi iskood ah qofkiina caasiya alle iyo rasuulkiisa wuxuu lumay lumid cad